su-aasha ee tobanaad masaa-ilkan wuxuu weydiinayaa ma huwa tafsiru saxiix almuwaafiq lifahmi salaf fii qowli illahi tacaala waman lam yaxkum bima anzal allah fa ulaaika hum lkaafiruun tafsiirka saxda ee waafaqsan fahamka salafka muxuu yahay oo lagu fasiraayo alla qowlkiisa u yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun qofkii aan wixii alla soo dejiyey wax ku xukumin kuwaasi waa gaalo waxaan u malaynaa tafaasiirta haddee salafka oo kaamilka ee zamankan taalla waxaa ugu horeeyay ama ugu horeeya macnaha hadda oo kaamilka ah waa tafsiirka dabariyaa la dhihi karaa oo aqwaasha salafkan aada u soo naqliyay ayadda markuu fasirayo wuxuu leeyahay waman katama xukma allah aladi anzalahu fi kitaabihi wajcalahu xukman bayna cibaadihi faأkhfaahu waxakma bغayrihi ka xukmi اlyahuudi bالzaniyeyn الmuxsanayni bالتajbiihi wالtaxmiimi wakitmaanihim الrajma wakaqadaa'ihim fi bacضi qatlahum bidiyati kaamila wfi bacضi binisfi اdiya wfi اlashraafi bاlqisaasi wfi اladniyaaءi bاdiya waqad sawa اllahu bayna jamiicihim fi اlxukmi calayhim fi الtawraa faulaئika hm اlkaafiruun yqulu haؤulaءi aladiina lam yaxkumuu bima anzla اllahu fi kitaabih walakin badaluu wagayaruu xukmah wakatamu اlxaq aladi anzlahu fi kitaabih hum اlkaafiruun yaqulu hm aladiina sataruu اlxaq aladi kana calayhim kashfuh watabyiinuh waqaطawhu can الnaasi waadharuu lahum gayrahu waqadw bihi lisuxtin akhaduuh minhum ila akhiri kalaamih wuxuu leeyahay qofkii qariya xukunka alla uu soo dejiyey kitaabkiisa kusoo dejiyey oo uu ka dhigay mid kale xukuma maarata addoommadiisa dhexdooda oo xukumkaa qariya kuna xukuma xukum kale sidii yuhuuddu ay u xukumeen laba qof oo sinaysto ayaga ka mid ah in wejigooda la kala jeediyo intii dameer la saaro macnaha qadaadkooda laisxijinaa macnaha leeyihin tajbiih waxaasa la yidhahdaa iyo taxmiim oo ah wejigiioo la madoobeeyo dhuxul iyo waxaas laga mariyo xukunka alle intay bedeleen iyo kaas ku bedeleen waxay dhaheen wejigaa laga madoobeynaa dameerna waa la saara ama gaadiid kale markaasaa la kala jeedina oo dhabarkooda isxigaya markaasay qariyeenna sida uu leeyahay maaragtay dabari aathaarta iyo axaadiistuna ay sheegayso rajmiga laftiisi waa kuwii qariyey oo gacanta saaray macnaha dafiray markuu rasuulku weydiiyana sala alla alay slam yiri maaragtay maya annagu kuma hayno rajmi towraad kuma hayno yidhahdeen iyo inay maaragtay kuwooda sharaftuluhu ay diyada kaamil diyo kaamila maaragtay qaadanayaan kuwooda xoogaa la liidana ama xoog yari iyo wax noocaas kale yani maaragtay ku sifoobana laleeyahay diyo nuskeeda lainsiinaa diyada qofka nuskiis baa lainsiinaya taasay wax ku xukumi jireen dadkii marka sharafta lahaa haddii la dilana waxay leeyihin qisaas yaa ka waajiba dadkii xoogaa la liidayana waxay leeyihin maya diyo unbaa la siinaya iyadoo alla uu dadkii simay oo xukunkii towraad ay ku sinaayeen ile aayaddu siyaaqu towraad unba maarata ka hadlaysa ina anzalna tawraata fiiha hudan wanuurun yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu walrabbaaniyuuna waalaxbaaru bima istuxfiduu min kitaabi illah wa kaanuu calayhi shuhadaa falaa takhshaw nnaasa wakhshawun walaa tashtaruu biaayaatii hamanan qaliila waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun aayaddu marka waa siyaaqaasay marka ay ku yani kusoo degtay ina anzalna atawraata fiiha hudan wanuur yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu wrabaniyuun wاlrabaaniyuuna walaxbaaru bima istuxfiduu min kitaabi illahi wa kaanuu calayhi shuhadaa falaa takhshaw nnaasa wakhshawn walaa tashtaruu biaayaatihi hamanan qaliila waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun aayadaha ku xigana sidoo kale waxay un ka hadlaayaan waa un towreed iyo injiil iyo marka dabari wuxuu leeyahay haaulaai aladiina lam yaxkum bima anzla allah fi kitaabih yani kuwan kitaabka alle wax ku jira aan wax ku xukumin walaakin badeluu wagayaruu xukma ee bedelay xukunkiisiina bedelay xaqii alla soo dejiyana qariyey hum lkaafiruuna kuwaas waa gaalo hum aladiina sataru lxaqa waa kuwii xaqa qariyey ile kufrigu waa qarin yaa marka qaarkood lagu fasira carabi ahaan oo ay waajib ku ahayd inay muujiyaan dadkiina ka qariyey wax kalena u muujiya dadkii oo been ah oo ku xukumay wixii baatilka ah ee laaluush ay qaateen dartiis marka wuxuu leeyahay dabari mufasiriintu waxay isku khilaafeen kufriga meeshan waxa laga wado qaar ba waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa waa yahuuddii kitaabka bedelay tan koowaad waa taasay yidhaahdeen oo barab ibnu caazib yaa waxaa ka sugnaatay inuu yiri aayadihii saddexdahaa fi lkaafiriina kulliha markaas riwaayad kale marka uu soo arooriyo oo filkufaari dhahaya oo salafkii uu ka soo arooriyey taas waa qowlkii koowaad buu yiri laakiin baraa waxaa fiican inaan akhrino bal xadiidkiisa oo uu qowlkan dhexdiisa uu ku sheegay baraa bin caazib wuxuu leeyahay rasuulka sal ly slam yaa waxaa lala soo maray nin yahuudi ah oo wejiga laga madoobeeyey oo la jaydlay markaasuu rasuulka sal slm u yeeray wuxuu yidhi hakadaa tajiduuna xadda man zanaa ma saasaad ka helaysaan maaragtay kitaabkiina in xadka qofka zinaysta uu yahay sidaas in wejiga laga madoobeey oo la karbaasho markaas waxay lehdeen ha qur-aanki diinkoodii marka kitaabkoodii beenka sheegen soo ma jeedid markaasaa rasulka sal slm wuxuu u yeeran culamadooda kamid wuxuu yidhi anshuduka allah yani allah maarata kugu maarata ehbinaya camal waaye ama aan wax kugu weydiinaya allihii towraad soo dejiyey muuse kusoo dejiyey haakadaa tajiduuna xadda zani fi kitaabikum ma sidaasaad ka helaysaan marka xadkii zaniga ninkii zinaysta xadkiis inuu yahay kitaabkiina markaasuu yidhi laa buu yidhi mayuu yidhi ninki ninkii yahuudi ahaa wuxuu yidhi maya haddaadan ehbin lahaynna warka saxda kuma sheegeen buu ku leeyahay xadku oo kitaabkeenna ku yaallo towraad waxaa weeye in la rajmiyo buu leeyahay laakiin wuxuu ku leeyahay zinadii baa waxay ku badatay dadkeenii sharafta lahaa markaasaan qofkii sharafta lahaa markaan soo qabanno farahan ka qaadaynay si aan loo rajminin kii xoogaa maaragtay aan sharafta ku lahayn mujtamaca dhexdiisana intaan soo qabanaan xadda ka oofin jirnay markii dambaan waxaan nidhi warkaaleya aan isugu nimaado in dadka wejiga laga madoobeeyo oo la karbaasho meeshii dhagax lagu dili lahaa aan ku heshiina taas markaasaa rasulka sal slm wuxuu yidhi allahuma inii awalu man axyaa amraka idaa maatuuh anigu waxaan ahay buu yidhi allow midkii nooleeyay amarkaada markii ay maaragtay dileen kadib markaasaa rasuulka sal ly slm uu amray oo la rajmiyey ninkii ile way usoo xugun tagaame way usoo xugun tagaan markaasaa alla soo dejiyey aayadahan yaa ayuha rasuul lahi xasunka aladiina yusaalicuna fi kufr marka xadiidkaa muslim baa wariyey marka aayadahaas kulligood macnaha kufaarti bay maaragtay ay ka hadlayaan sida muslim ku jirta mid kale uu sheegay oo iyaduna sabab nusuul noqonaysa laakiin meel kalan ka aqrin doona haddii alla yidhaahdo qowlka labaad wuxuu leeyahay ibnu jariir kaafiriinta waxaa laga wadaa waa dadkii muslimiinta ahaa daalimiintana yahuud faasiqiinna nasaara laga wadaa markaasu wuxuu warkaa ka soo naqlinayaa shacbi yuu ka soo naqliyey dee hadhowna marka kufrigaas waxaa laga wado inuu kufriga duuna kufri yahay iyo yaa arki doonaa ibnu cabaas iyo saas ku fasiraan arkaynaa qowlka saddexaad wuxuu leeyahay tabari kaafiruuntaas waxaa laga wadaa kufrun duuna kufrin waa kufri ka yar kufrigii weynaa wa fisqun duuna fisqin waa fisqi ka yar kii weynaa oo diinka looga baxaayo wa dulmun duuna dulmin waa dulmigii diinta looga baxaayo mid ka hooseeya wuxuu marka ka soo naqliyey cataa yuu ka soo naqliyey warkaas ibn abi rabaax oo asaaniid kala duwan uga soo wariyey taawus wuxuu ka wariyey sidoo kale in ayadan uu ku fasiray waman lam yaxkum bima fala yakum alkaafiruun inuu yiri leysa bikufrin yanqulu can ilmilla maaha gaalnimo diintii qof ka bixinaysa maaha ibnu cabaas wuxuu kasoo naqliyey ayadana inuu yiri waxaasi kufri waa yihiin waa sax laakiin maaha kufri billahi wamalaa'ikati wa kutubi warasuli yaa kii weynaa maaha nin baa ibnu cabaas ayadan weydiiyey iyuu soo naqlina haddana tabari yani qofki waxaa sameeya waa gaal miyaa su-aal saasoo kale weydiye ibnu cabaas wuxuu yidhi idaa facala dalik fahuwa bikufrin waa gaalnimo qumtay walaysa kaman kafara billahi walyowm alaakhir wa bikada wakada laakiin lamid maaha qofkii alla ku gaaloobay iyo yowm alaakhir oo kale lamid maaha taawus wuxuu leeyahay fa ulaaika hum alkaafiruuna waa kufrun laa yanqulu can ilmilla waa kufri aan yani islaamnimada kaa bixinaynin xataana wuxuu leeyahay kufrun duuna kufrin dulmun duuna dulmin wafisqun duuna fisq tabari wuxuu leeyahy qowlka afraad marka waxay kusoo degtay leeyihiin ahlu kitaab iyo aayaduhu kulligood kusoo wada degeen laakiin ha kusoo degaane haddana dadkii oo dhan baa maaragtay loola jeedaa muslimkooda iyo gaalkoodaba ibraahim annakhaci yaa wuxuu ka werinaya wuxuu le ayadan waxay kusoo degeen reer bani israa'iil ummaddanna waa looga raali noqday oo xukunkoodii baa qabsanaya waa yani ibraahim annakhaci yuu taa ka soo naqliyey xasanulbasrina isna sidoo kale wuxuu ka soo naqliyey inuu leeyahay nazalat fi lyahuud yahuud bay kusoo degtay wahiya calayna waajiba annagana waajib bay nagu taha taa khilaaf kama taagnahat qof walba inuu qof kastoo maarata awood alla siiyey oo maarata xukunka uu dhiibay inuu wax ku xukumo kitaabkii alle inay waajib ku tahay iyo sunadii rasuulka sal ly slm taas khilaaf kama taagna waa waajib waa waajib aada u weyn ibnu mascuuda waxaa la weydiiyey yuu soo naqlina tabari waxan laaluushkaa la yiraahdo ma xukunkii baa maarata laga wadaa markaasuu imanaya daaka alkufr markaasuu aayadan akriyey waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ikum alkaafiruun kufrigaas kii weynaa inaan laga wadin waa meel kalen ku ogaan doonaa qowlkii shanaad dabari wuxuu leeyahay waman lam yaxkum bima anzla allahu jaaxida bihi saasuu ku fasireen buu leeyahay faama adulmu walfisqu fahuwa lilmuqari bihi qofkan wax ku xukmin isagoo jaaxid ah oo iska dafirsan kitaabkii de waa gaalkaasi lakiin dulmiga fisqigu waa maxay waa mid maaragtay qirsan hadduu qirsan yahay oo uu wax ku xukumi waayo oo xukun baatila wax ku xukumo waa daalim iyo faasiq baa laleeyahy cali bn abi abi talxa can ibni cabaas wuxuu ka werinayaa waman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum lkaafiruun wuxuu leeyay man jaxda maa anzla allah faqad kafar qofkii jaxdiya oo dafira wixii alla soo dejiyey waa uu gaaloobay waman aqara bi walam yaxkum fahuwa daalimun faasiq qofkii qira xukumka alle laakiin aan wax ku xukumin waa daalim faasiqa sanadkaasna oo cali bn abi talxa uu ku jiro asaaniidda qawiga ayuu ku sheegaa ibnu xajar sidoo kale suyuutina waa uu ku raacay ahlu cilmi badanna waxay aaminsan yihiin inuusan maarata wax ka maqlin cali bin abi talxa ibn cabaas laakiin waxay yidhaahdeen waasitadii marba haddii la ogaaday oo ama mujaahida ama maaragtay saciid ibnu jubayra waxay ku leeyihiin sanadku marka saasuu sanad wanaagsan uu ku yahay dabari marka markuu shantaa qowl sheegay wuxuu yidhi wa ulaa hadi aqwaal cindii bisawaab yacni hadalladan lasoo sheegay waxaa iigula saxsan buu leeyahay kuwa yidhi nasalat hadi alaayaatu fi kufaari ahli kitaab aayadahan waxay kusoo degeen ahlu kitaabka gaaladoodii liana maa qablaha wamaa bacdaha min alaayaati fafihim nasalat aayadaha ka horeeya waman lam yaxkum anzala allah ama aayadan ay ku jirto waman lam yaxkum anzala allah faulaaika hum alkaafiruuna iyo kuwa ka dambeeyaaba waxay ka hadlaayaan ahlu kitaabkay ka hadlaayaan gaaladaha ayagaana loola jeedaa marka inay iyaga ka waramaan yaa maaragtay munaasabsan buu leeyahay haddii qof yidhaahdo buu ku leeyahay marka dee alle si caamuu arrinta u sheegay oo dadka aan kitaabka alle wax kusoo wax alle soo dejiya aan wax ku xukumin o dhan buu ka hadlaye maxaad wax gaara uga dhigta adigu waxaa lagu jawaabayaa buu yidhi dabari tafsiirkiisa markuu marka arrintaa ka hadlayay wuxuu leeyahay alle wuxuu ku camimay hadalkan qolo xukunka alley maaragtay alle uu wax ku xukumay iyagu diidanaayo dafirsanaa marka ka tegiddii marka ay ka tageen xukunkii oo habkii iyo sidai uga tageen ah inay ku gaaloobeen buu sheegay ila diidmaa ku jirtay iyaga moogta iyo jaxdin sidoo kale waxaa la xukuma buu leeyahay qofka aan waxa alla soo dejiye wax ku xukmin asagoo jaxdisan oo iska dafirsan alluu ku gaaloobo kaas sida uu ibnu cabaas yiri buu leeyahay oo diiddaas uu diiday xukunka alle markuu ogaaday kadib in alla uu kusoo dejiyey kitaabkiisa taasi waxay shabahdaa buu leeyahay qof iska dafiray nebinimadii nebi moxamed sala allahu alay slam markuu ogaaday inuu nebi yahay kadib intaanaan marka ka gudbin hadalka dabari waxaa fiican inaan maaragtay balkeenno sababu nusuul ahlu cilmigu ay maarata wariyeen oo sheekh albaanina kitaabkiisa silsilata xadiis saxiixa uu ku sheegay lambarka laba kun shan boqol iyo konton iyo labo alla wuxuu soo dejiyey aayadahan waman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum alfaasiquun ibnu cabaas wuxuu yidhi laba kooxood oo yahuudi ka mid a yaa alla kusoo dejiyey buu leeyahay aayadahan oo midooda tan kale ka adkaatay waxyar tabaradaat waa noo soo sheegay laakiin tan baa tafsiirsan waana imaam axmed iyo tabaraani iyaa wariyey iyo keyrkoodba sheekh albaanina waa kan tasxiixiyey oo kitaabkiisa kusoo arooriyey ibnu cabaas marka wuxuu leeyahay labadaas kooxood midood baa midda kale ka adkaatay markaasi waxay ku heshiiyeen in tan sharafta lahu haddii ay wax ka disho middan maaratay laga laga maaratay sharafta badan yahay in diyadu ay noqonayso la siinayo kuwan liita konton juuni oo badara haddii tan hooseysa ay tan sharaftale wax ka dishana diyo maaragtay boqol ah ayay bixinaysaa saasay marka ku jiri jireen ilaa rasuulka sal slm uu madiine ka yimid markaase labadoodiiba haddi waxay noqdeen dad hooseeyay noqdeen ilaa muslimiinta baa markii dambe xoog ku yeelata madiine eh rasuulka imaan sal alla alay slama ummadiina waa ay taageersan tahay rasuulka sal ly slm marka muslimkii baa magaaladii xakuma labadoodiiba marka de darajadooda hoos bay u dhacday marka rasuulkuna sal sl marka heshiis buu kula jirayoo maaragtay waa intaanay heshiiskii burin ayagu oo aan magaalada maaragtay laga saarin oo suluxay ku jireen tii marka liidnaanta lagu xukumay yaa tii sharafta lahayd qof ka disha tii sharafta lahayd yaa waxay tidhi war maarata boqolkii maaragtay jawaankeena markaasaa tii la liidi jiraa waxay tiri waxaasi wax la aqbali karo mahay yidhaahdeen say ku dhici kartaa in dad maaragtay laba qolo oo diinkooda u mid yahay oo abtirsiyahooda uu mid yahay oo magaalada ay degan yihin ay mid tahay in diyada qaarkood ay noqoto kuwa kale nuskood waxaan awal idiin siin jirnay boqolka waa dulmi aana dulminayseen iyo xoog aad naga xoog badantihiin iyo cabsi aan ka cabsanayno laakiin marba haddii maxamed uu yimid rasuulkii ka wadan sal alla alay slam arrintaa idin siin mayno waxay ku sigteen marka inay dagaalamaan oo dagaal dhexdooda ka hurwo ka huro markaasi waxay ku heshiiyeen inay rasuulka sala allahu alay wasalama maaragtay u xugun tabaan oo uu asagu kala dhex galo tii sharafta lahayd yaa haddee hoos isu fiirisay waxay tiri oo iyagaa isla hadlay waxay yidhahdeen war maxamed wixii aad dadkan ka qaadan jirteen idan siin maayo waan run bayna sheegayaan oo waa dulminaynay oo cabsiay naga cabsanayaan bay waxaan u samaynaayeen waxaad samaysaan qof rasuulka sal slam arrintan weydiiya yani u dusiya oo ra'yigiisa idiin soo ogaada wixii aad jeclaydeen haddii aad ka heshaanna xaakim baad ka dhiganaysaan oo waa idin dhex gelayaa haddii kale soo maaha waa ka digtoonaanaysaan waa waxa ayadu ay sheegeen moogta wain lam tu'towhu faxdaruu tii maaragtay suuratulmaida lagu lahaa waa markaas u dusiyeen rasuulka sal ly slam dad munaafiqiinta ka mid a si ay ugu soo ogaadaan rasuulka sal ly slam waxa uu arrintaa ka qabo markaas aayadahanay soo degeen marka yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaayicuuna fi lkufr min aladiina qaaluu aamana ilaa laga soo gaaro man lam yaxkum bima anzal allah fa ulaika hum lfaasiquun marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay fiihimaa wallahi nasalat labadaas qolo oo yuhuudi ka mid a yaa aayadani kusoo degeen buu leeyahay wa iyaahumaa cana allahu caza wajal ayaguna alla ula jeeday buu leeyahay saan sheegna waxaa wariyey imaam axmed iyo tabaraani oo mucjam kabiir ku wariyey yani ibnu jariir iyo keyrkoodna waa wariyey sheekh albaani marka waa uu tacliiqiyey wuxuu yidhi haddii aad ogaatay in aayadahaas ay kusoo degeen yahuudi ayaguna ay yidhaahdeen haddii waxaad jeceshihiin kuwii macnaha sharafta laha ay yidhaahdeen waxaad jeceshihin dadka ka heshaanna dee xaakim baad ka dhigaysaan haddaanu idin siinna waa ka digtoonaanaysaan qur-aankuna arrintaa waa ka ishaaray yaquuluuna in uutiitum hada fakhuduuh wain lam tuutowhu faxdaruu haddii aad taa ogaato buu leeyahy shiikhu ma bannaano in aayadahan lagu xambaara buu leeyahay xukaamta muslimiinta qaarkood iyo dadka qaaliyaasha ah ee mararka qaarkood uu ku xukuma waxaan alla soo dejin wax ku xukuma oo qawaaniin wax ku xukuma mana bannaano u leeyahy shiikhu in lagu takfiiriyo arrinkaas oo diinka laga saaro haddii ay alla rumaysan yihiin rasuulkiisa mujrimiinba ha ahaadaan oo waxaan alla soo dejin inay wax ku xukumeen mujrimiin ha ku ahaadaan in la takfiiriyaa ma banaano sababtoo ah haba shabahaan yahuudda oo xukunkaas ay khaladkaa wax ku xukumeen ha ku shabahaane dhinac kale yahuudda ka khilaafsan yihiinoo ah inay yihiin kuwa alla rumaysan iyo alla wuxuu soo dejiye rumaysan yahuuddi gaalada ahay laakiin saas ma ahayn oo waa ay jaxdisnaayeen waa kuwan diidanaa wain lam yuctikum xadirtumuuhu waa kuwii lahaa falam tuxakimuuh iyadoo asalkaba aanay hadda muslimiinba ahayn sababta kufrigu wuxuu leeyahy shiikhu labuu qaybsamaa mid xagga caqiidada ah iyo mid xagga camalka ah midka caqiidada ah qalbiguu ku jiraa buu leeyahy midka camaligaana xubnuhu ka muuqdaa buu leeyahay marka qofkii camalkiisa uu kufri yahay shareecaduu khilaafay maaragtay darteed laakiinse waxa qalbigiisa ku jira ay iswaafaqsan yihiin maaragtay xukunkan daahirka oo muuqda oo qalbiga laftiisa gaal ka ah de waa kufri ictiqaadi u leeyahy taas waa kufri aan alla dhaafaynin qofkiisana naartuu ku waaraya buu leeyahay laakiinse haddii uu khilaafsan yahay waxa qalbigiisa ku jira oo xukunka rabbi uu rumaysan yahay laakiinse camal ahaan uu khilaafay kufrigiisu waa kufri camaliyaa la leeyahay ee kufri ictiqaadiya maaha hadduu dhinto mashiicada allo uu ku hoos jiraa oo alla hadduu doono waa u cadaabaa hadduu doonana waa u dambi dhaafaa marka kufriga noocaasoo kale ayaana lagu xambaaraabu ku leeyahy axaadiis ay ku jirto in gaalnimo lagu sheegay dad samaynaya macsida qaarkeed qaaraan sheegna buu leeyahy marka axaadiistii wuxuu sheegay isnataani fi ummatii fi nnaasi huma bihim kufr labo dadka waxay ku tahay gaalnimo atacnu fi lansaab nasabkii abtirsinyadii oo la tacniyo iyo waniyaaxatu cala almeyit dadka dhintay oo loo maaragtay ooyo muslim baa wariyey aljidaalu fi lqur'aani kufr qur-aankii in lagu murmo dhexdiisa waa gaalnimo xadiis baa saas leh sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaalu kufrun xadiis baa leh qofkii maaragta muslimka ahaa in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamo ama dhexdooda ka dagaalamaana waa gaalnimo saasuu xadiis ku leeyahy xadiiska muslim baa wariyey kufrun billaahi tabaru'un min nasabin wain daqa waxaa gaalnimaa oo alle in lagu gaaloobay ah in laga beri noqdo qofku bas nasabkiisa uu ka beri noqdo yani beri noqoshadaas ah wax koobanba ha noqotee axaadiis noocaas oo kale marka sheiku uu soo arooriyey marka qofkii waxaa sameeya kufrigiisa oo kufri camaliya buu leeyahy yani camalka kufaarta oo kale uu sameeyey laakiin hadduu xalaalaysto macsidii dee markaasuu marka uu gaal noqonayaa buu leeyahy oo markaas caqiidadii gaalada yuu ku waafaqay xukm bikeyr ma anzala allahu marka ka bixi maysu ku leeyahy qaacidadaas kufrun duuna kufrina waxay ka ansaxtay buu leeyahay tarjumaan alqur'aan oo ibnu cabaas ah taabiciintii baa marka kasii qaatay iyaguna marka waxyaabihii aan soo aroorin qaarkood buu marka uu soo arooriyey oo tabari aan ka soo naqlinayn kadibna qiso rag u yimid abu mijlas yuu marka soo arooriyey oo abu mijlasna uu uusan takfiirinayn nimankii maaragtay xukunka alle waxaan ahayn wax ku xukumay oo uu leeyahay diinkoodii waa qur-aankaas asagayna ku hadlaan asagayna dadka ugu yeeraan haddii wax kamid a ka tagaan ku camal fali waayaanna way garanayaan inay dembi ku dhaceen buu leeyahay markaas khawaarijti waxay yidhahdeen maya saas maha arrintuy fulay baa tay yirahdeen waad cabsanaysaa markaasuu wuxuu yidhi adinkaa taas maarata ku haboon buu yidhi marka wuxuu ley ayadahan waxay kusoo degan yahuudi iyo nasaaradii iyo mushrikiintii kusoo degan buu leeyahy marka sheekh albani marka wuxuu leeyahy sanad saxiixay arrintaas kusoo aroortay kadibna warkii tabari buu maaragta soo naqliyey kadibna shiikhu wuxuu leeyahay kadib waxaan arkan uu ku leeyahay aayaddan xukumka maruu fasiraya ibnu teymiya inuu leeyahay man lam yaxkum bima anzal allah waxaa laga wadaa huwa almustaxilu lilxukmi bigayri ma anzal allah waa qofkii banaystay inuu wax ku xukumo waxa alla soo dejiyey waxaan ahayn imaam axmed aa la weydiiyey kufriga aayadda lagu sheegay markaasuu wuxuu yidhi waa kufrun laa yanqulu can aliimaan waa kufri aan maarata iimaankii kaa wareejinayn oo maaragtay gaalnimo aadan ku dhacaynin waa sida iimaankii oo kale iimaanku waa kala sareeyaa kufriguna waa sidoo kale intaa marka aan uga baxno waxaan ku khatimaya hadii la yirahda masaladan war mucalimi uu leeyahay maruu aayadan ka hadlaayay wuxuu leeyahy almacna kamaa yufiiduhu siyaaq macnuhu waa sida macnaha siyaaqu uu faa'iideynaayo waman xakama falam yaxkum bima anzal allah yani qofkii wax xakuma oo aan wax ku xukumin wax alla soo dejiyey laakiin wuxuu ku xukumay wax alla soo dejiyey waxaan ahayn asagoo dadka ka baqaaya ama maaragtay adduunyo iyo wax noocaas oo kale u xeelanaaya haddana sheeganaya in waxa uu wax ku xukumay ay yihiin xaq iyo cadaalad ile asalka xukumka waxaa maaragtay luqa ahaan loo yaqaanaa in wax lagu xukumo si cadaalad lagu xukumo marka in wax lagu xukumo walow baatil ba ahaadee waa xoogaa carabiga oo lagu tawasuco waay luqadii oo lagu tawasuco waay marka raaqib buu wuxuu kasoo naqliyay isagoo le xakama bilbatil waxaa laga wadaa ajra albaatil am ajra alxukm yani baatilkiibuu wuxuu ku socodsiiyey sidii maarata xukumkii oo kale ile xukumku sax buu ahaan jiray iyo iyo xaq buu waa inuu xaq waafaqe eh shiikhu marka wuxuu leeyahy alxukm bigayri ma anzal allah calaa wujuh inuu wixii alla soo dejiye waxaan ahayn wax lagu xukumo yani dhowr wajiba marka ay kusoo aroortaa buu leeyahay ama lagu arkaa saddex buu ka dhiga marka ka koowaad wuxuu ku leeyahay waxbuu ku xukumaa wixii alla soo dejiye waxaan ahayn wax ku xukumaya isagoo sheeganaya in waxaas alla uu soo dejiyey isagoo og inuu been sheegayo sidii yahuuddu ay maaragtay yeeleen ay yidhaahdeen qofkii zinaystay isagoo muxsan ah oo guur saxa soo maray waa la jaydlayaa waana maaragtay wejigaa laga madoobeynaya leeyihin markaasi waxay yidhahdeen kaasaana xukunkii shareecadeennaba ahba xukunkii shareecadoodana way qariyeen ile shareecadoodu waxay sheegaysay in xukunku u yahay rajmi taasi waa mid dadaa marka noocaas u dhaqma oo wixii alle u tiirinayaba oo alla soo dejiyala wixii baatilka ay beenta ay sameeyeen tan labaadna waxbuu ku xukumayaa isagoo sheeganaya waxaan uu wax ku xukumay inay yihiin xaq iyo cadaalad isagoo og ictiraafsanna in waxaan ay khilaafsan yihiin wixii alla soo dejiyey ogow yani wixii wax ku xukumo baatilka ahaa oo sharciga kasoo horjeeday yuu wuxuu leeyahay waa xaq iyo cadaalad tusaalihiin wuxuu shiikhu keenay waa in qof islaam sheeganaya uu xukumo in dhaxalka gabadhu ay aabaheed ka dhaxlayso uu la mid yahay ka wiilka uu ka dhaxlaayo lidakari mitl xad lunsayni wax jira maaha oo kale u iska leeyahay de waa diintii si fiican loo dafiray waa ka saddexaadna wuxuu ku leeyahay ra'yi isagu iska leeyahy wax ku xukumaa sharciguu ka tegey ra'yikiisaa wax ku xukumay markaasu haddana wuxuu leey waxaan waa xaq iyo cadaalad danna kama laha ama sharciga ha waafaqa ama yuusan waafaqin isla weynaantiis waxay gaartay inuu yidhaahdo aniga ra'yigaygu waa xaq kaasagaana wax ku xukuma kii koowaad marka wuxuu ku leeyahay oo waxaan sharciga ahayn sharciga u tiiriyey dee alluwa been ka sheegaba alloo been laga sheegaana de waa gaalnimo haddana sidoo kale wuxuu beeniyey aayadihii alleh ee u qariyey oo wuxuu marka iska jaxdinayaa in waxa ay xukuntay uu xukunka alle u yahay hadduu marka ficilkiisa u xalaashadana de waa been kale iyo beenin labaduba iskula sii jiraan qofka labaad iyo qofka saddexaadna ayaguna sidoo kale aayadihii allay beeninayaan sida muuqata allana waa ku been abuurteen oo waxay maaragtay ku tilmaameen waxaan munaasab u ahayn oo ah in alla uu wax ku xukumayo de waxaan cadaaladi xaq ahayn ile waxay ayagu xukumeen oo baatilka ahay cadaaladi xaq ku sheegayan moogta sidoo kale waxayba sugayaanba in maarata uu jiro mid alle wax la wadaago shariiga oo axkaamtii dejin kara asagu oo daacadiisu in la ateecaana ay tahay xaq iyo cadaalad iyadoo alla uusan u idmin intaasoo kufrigaa ku jiru le meeshaas marka waxaan u malaynaa intaasi inay nagu filan tahay tafsiirka maaragtay aayaddan tafsiir salafi ah waxaana aad masaladan uga hadlay culamo badan ragga kitaabada qaarka gaarkaa ka alifa waxaa kamid a nin la yiraahdo bander min naayif alcutaybi alxukm bغayri ma anzla allah risaale la yirahdo u leeyahy waxaa u taqdiimiyey sheekh maxamed ibn xasan ibn cabdiraxmaan al sheekh oo lajna daa'ima kamida iyo hay-ad kibaar culamaa dariiqo sahlan yuu kitaabkiisa uu ku qoray ilaa iyo boqol labaatan sabxadood meelahaas waaye uu masaladan si fiican u taxriiriyey marka waa laga faa'ideysan karaa alxukm bigayri ma anzla allah baa la yihahdaa risaalo kalena waa leeyahay uu masaa'ishan uga hadlaayo iyo quluwiga maarata dad badan ay ku dhaceen oo arrimahan ku saabsan wajaadilhum bilatii hiya axsan la yirahdo ha laga faa'ideysto wabilahi towfiiq